casho waa mahadsantaha adiga baahda v o a maalmahan waxaan ku sugnayn new york waxaan la soconay wafdi uu hogaaminayo ra-isul wasaaraha soomaaliya ra-isul wasaare xamsa halkan waxaan u nimid shirkii golaha qaramada midoobey ee sanadlaha dhici jiray waxaan ka qayb galnay kulamadii waaweynaa khudbaddii ra-iisul wasaaraha ee kulankana waa noo dhiman tahay annaga waxaan ku qorannahay maalinta saddex iyo labaatanka bishan hadduu ilaah yidhaahda kulamo waaweynan waxaan u qayb galnay oo ay ka mid yihiin wol bangigan kula kulanna xalay sidoo kalento kulamo sidelines sida s d g ga ama waxaan ay dhahaan horumarkan oo sustainable development goleska ay dhahaan shirarkooda ku saabsan iyo kulamo kalento sidelines oo madax adduunyada ka mid aan halkan kula kulanay si aad iyo aad u fiican iyo guul bay noogu dhammaadeen maalmaha inoo haray kulamaha noo qaabaysan ingiriiskaan halkan kula kulanay hay-adaha u n ka ee ada waaweyn oo ka mid aan la kulanay arrimaha soomaaliya ka shaqeeya ah marka dee kulamo guul noogu dhamaaday kuwa aan noo dhiman aan rajaynayna inay noogu dhamaadaan ilaa ay waxaan sii tegi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo gobolka minnesota oo soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin waayahay dhinaca qorshaynta maxaa idinkaga hirgalay inta aad joogteen magaalada new york ma jiraan mas-uuliyiin aad is aragteen ood ka wada hadasheen dhinaca xagga qorshaynta ha wa waa jiraan kow hadda markaad aan kulmayna waxaan la kulanay hay-adda w f b oo arrimaha soomaaliya hay-adaha ka shaqeeya u n ka ay waawen yihiin weli waxaan la kulmay ku-xigeenka executive directorka globalka dalka adduunyada maamulkooda ugu sarreey ninka number twoga ka ah carl xalay waxaan la kulanay world bankiga oo arrimaha aan qeybka ahayn oo wasaaradda qorsheynta waxyaabaha quseeya developmentga dalka sidii horumarka iyo dhaqaalaha soomaaliya lasi loosii ballaarin lahaa deyn cafinta hadda socota sidii loogu guulaysan lahaa in sidaan wax u rabna markaan deyn cafinta ka gudubna kabacdi soomaaliya siday wax u rabtay qorshaha horumarka qaranka taageeradiisa iyo mashaariicda horumarineed inta hadda aan haysan in ka badanna inaan helno noola sii joogtay gareeyo brograamyada noocaas oo kalentana ayadana kulan kaloo aad u fiican u aha shalay waxaan la kulnay hay-adda ugu sarreysay u n d u k ee arrimaha horumarka ka shaqeeya ayadana waxaan kala hadalnay arrimahaas iyo dee arrimahan climateka cimilada isbeddelka iyo dhaqaalaha lagu bixiyo oo aysan soomaaliya access badan u lahayn ama aysan heli jirin inay nagala shaqeeyaan waddamadan in dhaqaalahaas wax badanna laga caawiyo si aan isbeddelkan cimilada ee sida weynka noo saameynaya ee marna daadad badan ay dadkeena ku dhimanayaan marna abaaro ay bilo kabacdi ay ku dhimanayaan sida nagala caawin laha marka kulamo aad u waaweyn oon galnaa jiro waana ku guulaysana alxamdulilah gudaha soomaaliya markaan fiirino wasaaradda qorsheynta ilaa hadda maxaa u hirgalay oo u qabsoomay muddadii aad xilkan haysay muddo sanad ahaan aan aan aan aan aan hadda joognaa waxyaabo waaweynaa inoo qarsoomay cashucuuday waxaan hadda soo gebagabeynay dib u eegistii qorshihii qorshaha dhexe ee muddada dhexe ee qorshaha horumarka qaranka oo shan sano ah oo laba sano iyo bar hadda soo gudbay oo aan maamul goboleedyada iyo wasaaradaha dowladda oo dhan aan aan ka dhammayna qorshahan waa qorshihii hagaayay qorshaha dowladda ajandaheeda ugu weyn ee horumarineed waxaan ku guulaysanay inaan aas-aasna macadkii weynaa ee dadka lagu tababarayey waxaan samaynay wax la dhaho qorshayaal horumarineed brograamyo horumarineed oo developmental programmes ah oo la fuliyey oo dee ay ka mid yahay mashruucii ugu weynaayay hadda ee barwaaqo oo ah toddobaatan milyan oo laga fulinayey afar saddex maamul goboleed hadda waxaan kusoo kordhinay qorshihii mashruucaas horumarineed ee hirshabeelle iyo jubbaland oo markii hore aan ku jirin iyo sidoo kale dhulka aanan hore loo gaarin ee la dhaho khaatuma oo ayada nafteeda qeybka ahaan jirin oo hadda ilaa iyo lix meelood mashaariicda laga gudbin doono hadduu ilah yaraha mashruuca barwaaqo waa mashruuc noocee mashruuc barwaaqo waa mashruuc horumarineed oo ka kooban afar qaybood in la horumariyo xagga beeraha in la horumariyo xoolaha oo xoolaha loo daaweeyo meesha in ceel laga sameeyo oo ceel biyood laga sameeyo dadka ay biyo helaan iyo baadkiiyo xoolihii iyo beerihii ah iyo environmentga ama waxa ay dhahaan daaqii iyo geedaha inaan la gurin oo doog lahoo cagaaran ay noqdaan oo geedjarista la joojiyo soo marka daaqii xoolihii biyihii iyo communitygii iyo mujtamacii oo la diyaarinaya si ay u ilaalsadaan arrimahaas mashruucan wuxuu ahaan jiray soddon iyo laba milyan afar sano oo soo dhammaaday hadda maadaama kii hore si fiican loo qabtay toddobaatan milyan baa lagu daray somalilan buu kasoo bilowdaa ilaa iyo hadda wuxuu ku egyahay kismaayo oo dhulka soomaaliyeed oo dhan gobol kastaba labadan stateaanu ku jirin iyo dhulkan hadda khaatuma la dhaho markii horeenta siyaasad ahaan loo looga hakiyan waxaan ku guulaysanay inaan kusoo darno haddana lix meelooda meeshaas laga laga horumarin doonaa oo ceelashooda iyo xoolaha daaweyntooda iyo beerahoodana la caawin doonaa marka waa mashruuc aad iyo aad u weyno oo qiimo leh oo oo lagu faani karo mashruucaas hadduu bilow yahay ilaa hadda maxaa ka qabsoomay ma jirtaa howl la bilaabay oo hadda qabsoontay ama socotaba mashruucaas horta face two ahaa wuu ka wen yahay kii hore laba ujibaarkeeda wuu ka wen yahay olredy waxyaabaha qabsooma waxaa kamid a wasaarada baa lagu dhisaa infrastructure buu leeyahay oo wasaaradaha bildhimada loo dhiso hadda waxaan dhisaynaa wasaaradda qorsheynta ee jubbaland hirshabeellaan u dhisaynaa shaqaale cusubaa loo qaatay degaanada cusub ee sida oo horeyna waxaa hadda loogu loo suubinaya sida galmudug iyo south westne waxaa olredyba waxaa laga shaqeynuhaya meelihii ceelihii ceelashii iyo laga qodi lahaa oo olredy waaba waxaa lasoo calaameeyey ilaa iyo dhowr meelood oo midkii laga dooran lahaa ay caddahay so marka waa waa shaqadiis way socotaa waa lagu dhex jiraa olredy waxaaba la isticmaalay boqolkiiba kow iyo toban mashruuca ee todobaatanka milyan ah